afkooda afkooduna uu xidhnaa anaa anaa anaa xayo u nool waxaana wariya xoraa
anigu cidna uma xagliyo xukuumadda lama safani xisbina xisbina xisbina weligay ma gelin xergaara xergaarana uma shaqay waxaan waxaan waxaanahay wariya xora dadkaan xuula faysinahay miyaana bulshooy xaq dhowr miya sharafka mudnayn haa miyaana bulshooy xaq dhowr xaq dhowr
kulanti wanaagsan dhegaystayaal mar kale kuna soo dhowaada shabakada wararka qurbajoogga ee somaali diaspora news oo sidoo kalena aad naga soo boqon karaysaan qurbajoog com xisbiga kulmiye oo muddo dheer soo ahaa mucaarid soo bandhiga dhaliilihii maamulkii ka horreeyey ee uu hogaaminayay madaxweyne daahir riyaale kaahin ayaa ku adkaa ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka iyo dhowrista xorriyatul qoolka iyadoo kasoo horjeeday faragelin kasta oo lagula kaco saxaafadda madaxa bannaan madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanye xilligii mucaaradnimo waxa uu soo dhowaysan jiray warbaahinta madaxa bannaan waxa uu ku dheganaa in la dhowro madax bannaanida saxaafadda waxaa loo arki jiray looyarka ama qareenka saxaafadda madaxa bannaan waxaa xisbigii uu hogaaminayay ee kulmiye furta idaacad aan haysan wax sharci ah oo dalka ka howlgashay waxa uu bilowgii hore goob ay ku shaqaynayeen howlwadeennadii idaacadda horyaal uga sameeyey xarunta xisbiga kulmiye waxa uu dareensanaa siinaayo in xarunta kulmiye ay tahay halka qura ee ay kaga nabadgeli karaan ciidamada ammaanka ee somalilan xukuumadda madaxweyne siilaanyo waxaa muddo shan bilood ah jiif iyo joog u diiday idaacad f m ah oo lagu magacaabi jiray redio baadigoob oo koox dhallinyaro ay hindiseen lagana dhegaysan jiray caasimadda hargeysa waxaa isweydiin mudan madaxweynaha iyo siyaasiyiinta kulmiye siday u arkeen markii ay si bareer ah u fureen una maalgeliyeen idaacaddii horyaal oo mawjad gaaban laga dhegaysan jiray waxaan la dafiri karin inay maanta ogaadeen dhaxalka xun ee furashada idaacado aan sharcigoodii loo samayn ay dalka ku yeelanayaan waxaa muurtani ay ku dhalisay dowladda in adduun buuran ay ku siiso laamaha ammaanka sidii ay u soo qaban lahaayeen radio badigoob iyo ciddii ka shaqaynaysayba kuwaas oo aakhirkii lagu guulaystay soo qabashadooda waxaana xukumo sannado badan oo xabsiga ahna lagu riday dhallinyaradii hindistay samaynta idaacaddaasi inta kale madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo madaxweynaha haatan ee somalilan waxa uu goobo kala duwan ka sheegay gaar ahaan maalmihii nolosha mucaaradnimo ee idaacadda redio hargeysa iyo telefishinka qaranku ay noqdeen aalad loo adeegsado caydah iyo aflagaadeynta mucaaridka caqliga ma gasho wax suurtagalana ma aha in loo adeegsado hantidii qaranka warbaahintii qaranka in loo adeegsado xifdi qura adeegsado oo dhalacaynta iyo ceebaynta iyo eedaynta shaksiyaadka iyo axsaabta kale loo adeegsado ma aha meeshooda kuma jirto waa gardaro waa xaqdaro waa dictatorship wey waa tii siyaasa la samayn jiray nafteedii wey waa lacag iyo dood isku ruro wey waxa uu ballan qaaday in haddii uu ku guulaysto hogaaminta waddanka inuu fasixi doono furashada idaacado madax bannaan oo dalka uu yeesho waxaanu furaynaa reeriyaashii tviyada iyagoo dee xeerka loo samaynayo ee ka qura dawladdu leedahay ee imika shaqo kale ma qabto annagu baana laga caaya wax alla wax kalu leeyahay haddaad tvga dawladda furato iyo radio hargeysa shaqo kaleba ma laha waana qaran baa lagu sheegay laleeyahay waxa uu si cad u ballan qaaday in albaabada uu u laabi doono wargeyska afka dowladda ku hadla ee maandeeq haatanna la yidhaahdo dawan oo uu ku sifeeyey min aan faa'iido u lahayn dalka islamarkaana lacago badani ay ku baxaan suuqana aan lagu iibin waxaa kaloo la baabiinaya shuruudda gurmaandeeq waa la baabiinaya shariicada waxaa loo waxay kartaa xawda mucaaradka mooyaa wax kale ka hortayda lacagtuu ma jiro way ku baxdaa geedkaana ma kacdo boqolkiiba sagaashan koobiyaashana waa la celiyay waxa uu madaxweyne silaanyo carabka ku xejiyey in idaacadda reeriyo hargeysa uu ka dhigi doono mid ay maamulaan guddi madax bannaan si lamid idaacadaha caalamka oo uu tusaale ahaan ku dhereriyey idaacadda b b c da islamarkaana uu ka hoos saari doono sida uu yidhi wasiirka wasaaradda warfaafinta oo aan wax shaqaa ku yeelan doonin
qaranina waan baabinaa rediyoda qaranka ma baabinayno laakiin waxaan u sameynaynaa inuu indi la socdo waa inuu loo timaado sida waana wasiirka informationka toos amarka u siinin ay noqoto inuu geedi uga banaana wada komakaa noqon karan qaran madaxweynuhu ayaamihiisii mucaaradnimo wuxuu luuqad adag kula hadli jiray abaasha caalamka iyo daneeyayaasha saxaafadda oo uu u soo jeedin jiray inay u midoobaan habdhaqanka guraacan ee xukuumaddii wakhtigaasi ku samayn jirtay saxaafadda madaxa bannaan cabashadii madaxweyne silaanyo iyo xisbigiisu ka tirsan jireen warbaahinta dowladdu maamusho oo maanta gacanta xukuumadda silaanyo ku jira waxaa beddelkeedii galay labada xisbi mucaarad ee u cidiyo waddani oo sheegay inaan loo sinayn idaacadda iyo telefishinka dowladda bal adigu waad og tahayn bal idaacadan imanka halkan joogtaa halkiisa iyo t v-ga somalilan ee qaran lagu sheegiyo in anu ana kasoo bixi karin kooran waxaan markuu wedigeynaa in t v qaranku iyo redio hargeysa ay noqdaan godad adeerto oo mucaaradka laga qaqaniimo
anigu cidna uma xagliyo xukuumadda lama safanin xisbina xisbina xisbina weligay ma gelin xergaara xergaarana uma shaqayn waxaan waxaan waxaanahay weriya xora dadkaan xulafaynsinahay miyaana bulshooy xaq dhow miya sharafka mudnayn haa miyaana bulshooy xaq dhowr xaq dhowr
barnaamijkan oo shabakada qurba joogta soomaalida somali diaspora news dot com sidoo kalena aad ka daalacan kartaan bog aanu internetka ku leenahay qurbajoog dot com ee idiin kusoo dubariday ayaan diiradda ku saari doonaa aragtidii madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo ee warbaahinta dowladda dhaliilihii u jeedin jiray muxuu ka beddelay mise xaalku waa siday ahaan jirtay hal celinta su-aashaasi dhegaystayaasha ayaan u dhaafi doonaa waxaa laga hadlay oo aada looga hadlay maxaa dadka u sheegtaan maxaa dadka ogeysiisaan waar markaynu sheegaynay alloogi in reediyaashiida laga xiray oo wax kale oo annaga mooye laga caaya ayay jirin oo la madahalafuufiyey oo marka la ogyahay reediyagu qurahaya jiray muxuu ahay aanu aanu aanu aanu wax dan qaran loo adeegsanayn oo aan axsaasta loo ogolay oo gobolada loo ogolay oo sidaa la sheegay kuwa kale oo dhamme ay wada leeyihiin waar waxa weeye dalku wuu marir habaabay ee hala yidhahdo hadalku wuxuu ku kooban yahay ama oo dadweynahana hanala qaato oo shacbi ahaan ha loo qaato oo hala yidhahdo ama dalka sharciyadda ha lagu soo dabaalo ama alaabta ka shada nidaamka maanta tagan ha laga tashado
waxa aan leenahay hawl fara badan bay usoo galeen madaxweyne ku-xigeenka waa kay nala fadhiya waxaanu ka codsanaynaa dawladda oo aanu leenahay mar walba in madax banaanida saxaafadda la dhowro xuquuqda shacbiga iyo xuquuqda axsaabta iyo xuquuqda saxaafadda ee iyo ka shacbi weynuhu leeyahay ee uu ballan qaaday ama uu siiyey sharciga aada madaxda noogu tihiin ee aan idinku qadarinayno ee dastoorku siiyey inaan marnaba saxaafaddana laga qaadin dadkana laga qaadin oo weliba lagu dhiirigeliyo waxa aan in badan isweydiiyaa inkastoo saxaafadeennu ay guulo badan soo hoysay haddana wax badan u dhimani wuu jiraa waxaad moodaa saxaafadda inteeda badani inay ku eg tahay magaalo madaxda hargeysa baryadhood maraa dibadda joogay ayaa waxaa lay weydiinayey maxaad shacbi weynaha somalilan dadweynaha haddaad dawladda tihiin haddaa axsaabtiin waxba ma gaadhsiisaan maxaad u gaadhsiin weyde waxaan u gaadhsiin weyne baanu dhi siyaabihii lagu gaadhayey wax awoodii ay naga hor joogsato iyo wax xukuumaddu naga hor joogsato dirkaba way way leeyihiin masalan radio hargeysaanu ka hadalnaa radio hargeysa waa radioga quree qaranku leeyahay sharciga iyo dastuurku wuxuu banaynayaa oo uu xaq inoo siinayaa in warbaahin xor ah oo madax banaani ay jirto radioga tvga iyo jaraa'idku waxay ka mid yihiin warbaahinta xorta ah ee uu dastuurku ballan qaaday bay ka mid yihiin su-aashu waxa weeye warbaahintaa xorta ah ma haynaa dalku maanta ma leeyahay mise waa mada waxna wuu ka leeyahay sida taa maanta aanu u dabaaldegano oo ilaahay argaarsiisan waxaanu lahaynna way jirtaa radioga waynu ognahayo waxa la radio kale la furi maayo kaa quraa baa jiraya radiogeenaasi dalka intiisa badan ma gaadho hadduu gaadhi lahaana radio aada moodo inaan u wara furayn inuu aragti qura radio xukuumadeedoo khaliya uu yahay weeye warbaahinta dawladdu inay tahay warbaahin xor ah ay ka mid tahay warbaahinta xorta ah ee loo siman yahay ee masalan axsaabta iyo dadweynuhu markay aaraacdooda dhiibanayaan ay u siman yihiin ma tahay mise maaha
caqliga ma gasho wax suurtagalana ma aha in loo adeegsado hantidii qaranka warbaahintii qaranka in loo adeegsado xifdi quri adeegsado oo dhaleecaynta iyo ceebaynta iyo eedaynta shaksiyaadka iyo axsaabta kale loo adeegsado ma aha meesha kuma jirto waa gardarro waa xaqdarro waa dictatorship weeye waa kii siyaasa la samayn jiray nafteedii weeye والعن يبدو السرور
waxaanu furaynaa reeriyaashiya tviyada iyagoo dee xeerka loo samaynayo ee kan qura dawladdu leedahay ee iminka shaqo kale ma qabto annagu baana laga caaya wax alla wax kalu leeyahay haddaad tvga dawladda furato iyo radio hargeysa shaqo kaleba ma laha waana qaran baa lagu sheegaya laleeyahay
شرط ما عندنا يتواجه في فيديو البيت إلى المكة وحكرا وعلى بحيث كبكا انت تسوق على خدي برلمان هو وين واحد العزيز سمارة وقبوسة ومحمد حاجة ومرحل حسن هو وين وقبس قارك أبو بطا سرطة يقيمها وعلماء الديكي ووحكرتي أيالات تسا سواء تجحيش أيالات دولتنا مرحل دولة بريك كبان بكتر دولة اليوم بكتر ساقه وده بسنة ولا عندك حتى لو ورغلت وحسنا الله يا نواليو وريليو هرقيسة وريليو خرق قرحان يبدو كده حسوي مليون
waxaad loo baabinaya shariida bannaandaqa oo baabinaya لكن waxaan ugu sameynaynaa inuu xilli istiqlo waa inuu loo yimaado sida waana wasiirka informationka toos amarka u siinin ay noqoto inuu banaan wada kumakaan u qaban karan
qaranku reeriyo buu leeyahay waxaa jira tiradii mandeeq la yidhaahdo oo iyadana ummaddu xoolada ku qashkaysa iyo reer hargeysa ummaddoo dhanba ka dhexaysaa xoolihii qarankaa ku baxa waxay ahayd inay ka dhaxeeyaan shacbiga oo dhan iyo ummadda iyo axsaabta oo dhan intaba waxaa loo adeegsadaa ayaga iyo xumaynta xisbiyada mucaaradka ilaa waqtigii doorashada xilli waqti qodobkaas waa qodob xaaraan
wax alaaliya wixii magaranaysaay abuurkii abuuriyey isku horumaadka iyo burburka ee siyaad basay keenay dawladdii soomaaliya burburto maanta way yaalaan markiina dhexdii baa tahay qabiis baa yaala musuqmaasuqii baa yaala halxumaantii baa taala dictatornimadii waa tashi la-aanta taala bal adigu waad og tahay bal idaacadan imanka halkan joogtaa halkiisa iyo t v-ga halkiisa somaliland ee qaran lagu sheegayo in anu an kasoo bixi karin ka waran
tifiga qaranku wuxuu la miisaaniyad yahay maanta golaha wakiilada marka xigada lagu dara way ka degan yahay sawada qaade labada haddii laisku daro wasaaradda haddii lagu sii darana ayarkeedada mas-uuliyiinta runtii t v qaranka iyo radio hargeysa waxaan iyaguna yoogiin waran ugu celinaynaa in hantidaasi ay tahay hanti qaran oo loo siman yahay xukuumad iyo axsaabta qaranka oo qof kastoo muwaatini uu wax ku leeyay waxaan rajeyneynaa una soo jeedinaynaa wararka ay sii daynayaan inay noqdaan warar miisaanan oo dhexdhexaad ah waxaan runtiiga digaynaa in t v qaranku iyo radio hargeysa ay noqdaan godad adeeso oo mucaaridka laga qaqariimo
halka barnaamijka gaarka aad kala socoteen waa qurbajoog com intaanu hawada dib ugu kulmi doonno waa cabdulqaadir xuseen guuleed oo idin lexsinayo nabadgelyo
miyaana bulshooya xaqdhow meesharka mudnayn miyaana bulshooya xaqdhow meesharka mudnayn
anu anu anigu cidna uma xagliyo xukuumadda lama safanin xisbina xisbina xisbina weligay ma gelin xergaar xergaarana uma shaqayn waxaan waxaan waxaan ahay weliya xora dadkaan xuula faysinahay anu anu anigu cidna uma xagliyo xukuumadda lama safanin xisbina xisbina xisbina weligay ma gelin xergaara xergaarana uma shaqayn waxaan waxaan waxaanahay weriya xora dadkaan xuura faysinahay miyaana bulshooy xaq dhow miya sharafkaa mudnayn haa miyaana bulshooy xaq dhowr xaq dhowr Daraar, daraar, daraar xirfadayda maar, xoliyo dheef kuma bedelan. Anu, anu, anu kuma xoogsadayadaan. Adaan xakabiyo dhigiyo, xaydaba xaydabada ku aho. Waxaan, waxaan ahay weriye xoraa. dharaan, ala dharaan, dharaan xirfadayda maa, xoliyo dheef kuma bedelan. Anu, anu, anu kuma xoogsadayadaan. Adaan xakabiyo dhigiyo, xaydaba xaydabada ku aho. Waxaan, waxaan ahay weriye xoraa. miyaana bulshooy xaqow miya sharafkaa mudnayn miyaana bulshooy xaqow xaqow miya sharafkaa mudnayn
sharcigan sharcigan sharciga waan xeeriya xadkayguna waa runsun intaan intaan intaan xarafeena qoray xanaaf xanaaf kuma yeelin ruux xariiro xariiroonan eed lahay waxaan waxaan ahay weriye xoraa sharciga sharciga sharciga waan xeeriya xadkayguna waa runsun intaan intaan intaan xarafeena qoray xanaaf xanaafuma yeelin ruux xariiro xariironan eed lahay waxaan waxaan ahay weriye xoraa miyaanad bulshooy xaqdhowr hormiyo sharafkaa mudnay miyaanad bulshooy xaqdhowr xaqdhowr
taa xabadaay dila xabaal baan ku galaa adaa adaa adaa layka xidhaayo xabsiga xabsiga layka dhigaa miyaanan miyaana bulshooy xaq dhowr xurmiyo xurmiyo sharafkaa mudnay dartaa xabadaay dila xabaal baan ku galaa adaa adaa adaa layka xidhaayo xabsiga xabsiga layka dhigaa miyaanan miyaana bulshooy xaq dhowr xurmiyo xurmiyo sharafkaa mudnay miyaana bulshooy xaq dhowr miya sharafkaa mudnayn miyaana bulshooy xaq dhowr xaq dhowr miya sharafkaa mudnayn
awoodaha awoodaha awoodaha lagu xabliyo awoodaha falaxuma awood awoodaha awoodaha falaxadguduubana anaan la xisaabtamo anaan anaan xashii ka hadhin xogto xogtoodana soo bandhiga awoodaha awoodaha awoodaha lagu xagliyo awoodaha falaxuma awood awoodaha awoodaha falaxad guduubana anaa la xisaabtamo anaan anaan xashii ka hadhin xogto xogtoodana soo bandhiga miyaanan bulshooy xaq dhow miya sharafka mudnayn miyaanan bulshooy xaq dhow xaq dhow miya sharafka mudnayn
ميشرف قامو